fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay warbixin faahfaahsan ay ka dhageysteen hantidhowrka guud ee qaranka somalilan mudane siciid saleebaan mire waxaana mudanayaasha golahaasi uga xooggaal warramay xisaab xidhadii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hantidhowrka guud ee qaranka mudane gudoomiye mudanayaasha golaha baarlamaanka golaha wakiilada marka koobaad aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa maanta farxad weyney ah maanta ay taarikhdu tahay shan labaatankii bishii labay tobnaad oo aan mudanayaal sharaftale ee golaha wakiilada aan uga xogarmo warbixin ku saabsan xisaab xidhka miisaaniyadda dowladda dhexe ee kaasoo xafiiska antidhowrka guud ee qaranku uu horey ugu soo gudbiyey golaha wakiilada bishii lixaad oo aanan anigu joogin ama kaba tirsanayn xafiiska antidhowrka qaranka oo aan ku soo biiray shantii bishii siddeedaad ee xisaab xidhkan oo iga horreeyey waxaan ku sameeyey daraasad daraasaddan ku sameeyey waxaan eegay meelaha dhinaanshu ka jiro oo keliya iyo sababaha dhinaanshaha keenay xisaab xidhku kuweeri waa la saari karaa golaha wakiiladu xaq bay u leeyihiin xalaale wixii su-aal madmadow ku jiro inay weydiiyaan hantidhowrka guud laakiin waxaan ka cudur daaranayaa dugmentska laydhaha la keeno horta dugments la keeni kara maaha waa dugmentska qaranka oo dhan lixda gobol iyo saddex alaatanka degmo waa xisaab xidh u baahan in lagu soo raro gaadiid dhugmatska la doonayo dakhliga miisaaniyadda dhinaanshaha ku yimi oo keliya ayaan anigu daraasad ku sameeyey maadaama aanan ahayn xisaabiyihii guud ee xidhay anugu waxaan ka warrami karaa oo keliya haddii aan xilka sii joogo xisaab xidhka xisaabihii guud oo xidhay ku-xigeenkiisii iyo la taliyay saddexdii qof oo xidhay xisaab xidhkan midna ma joogo xilka goobtana ma joogo bal la isweydiin karaa oo kuweeri waa la saari karaa meelaha qaar madmadow galo meelaha madmadow gala waxay u baahan yihiin dibu noqosho iyo in la soo baadho oo dib loogu noqdo haddii lama odhan karo dee buugoo dhan baa madmadow ku jiraa laakiin meelaha qaar u baahan tafaasiil iyo clarification dib baa loogu noqon karaa anigu waxaan ka eegay oo keliya sida buugga ku qoran xisaab xidhka faijajka toban iyo siddeed iyo faijajka lix iyo toddoba xidharhka eleven three five zero eleven four four one eleven four four two eleven four four eleven four five five fourteen one thirty fourteen one sixty eleven four five five eleven six four zero fourteen two zero eight fourteen one five zero oo ah aan ahayn heerarkaasoo keliya laakiin buugga wada haystaan dhinaanshaha dakhliga miisaanadu meelahu ka yimi meelaha ugu buurbuuran weeye dhinaanshahaas oo ku dhow saddex boqoloo bilyan marka anugu meelaha wax ka eegay hedhadhna way jiraan wuu
dhinaca kale hantidhowrka guud ee qaranka siciid salebaan mire waxa uu sharaxaad dheer uu ka bixiyey in hantida qaranka somalilan meel kasta oo uu ku yimi hadda madmadow la baadhi karo koror ku yimi oo kordhay marka inta aan daraasadda ku sameeyey waa intaas oo aan hoos u eegay dhinaanshaha iyo meelahay ka yimaadeen wixii intaa ka baxsan xedharhka ay ku yima aad kuweeriga saarteen ama madmadow ku jiro ama su-aalaha golaha wakiiladu ka qabo oo xaq u leeyahay in uu weydiiyo caddaymaha meelaha ay ka yimaadeen ama madmadowga meelaha ku jiro ee u baahan tafaasiisha iyo caddaymaha taana idinkaan soo gudbin doona haddi alla ka dhigo geestikanna hantidhowrka guud ee qaranka siciid salebaan mire waxa uu mudanayaasha golahaasi wakiilada somalilan uu farta ugu fiiqay in hantida qaranka iyo miisaaniyadda qarankaba uu howlgeli doono ilaalinteeda marka anugu meelaha wax ka eegay hedhadhna way jiraan wuu koror ku yimi oo kordhay marka inta aan daraasada ku sameeyey waa intaas oo aan hoos u eegay dhinaanshaha iyo meelahay ka yimaadeen wixii intaa ka baxsan xidharka ay ku yima aad ku weriga saarteen ama madmadow ku jiro ama su-aalaha golaha wakiiladu ka qabo oo xaq u leeyahay in uu weydiiyo caddaymaha meelaha ay ka yimaadeen ama madmadowga meelaha ku jiro ee u baahan tafaasiisha iyo caddaymaha taana idinkaan soo gudbin doona haddii alla ka dhigo waxaanay u baahan tahay dib u noqosho iyo xisaab xidhkoo dib loogu noqdo in dugumentskii dib loo furo foojarradii waaranadii o dhan dib loo furo dabadan dib loo wada eego wixii su-aal laga qabo ee ku werisaaran yahay mudanayaal xafiiska hantidowka qaranku wuxuu xilsaaran yahay ilaalinta hantida qaranka oo ay ka mid tahay xisaab xidhkan maanta aynu fadhina haddii aad dib u eegto xafiiska hantidhowrka qaranku waa xafiis dayacan gaadiid ma leh shaqaalaha la doonayo inay soo xidhaan xisaab xidhka shaqaalaha xisaab xidhka miisaaniyadda ama ilaalinta hantida qaranka ee dhammaan somalilan daraf ilaa daraf mushaarkooda waa boqol dollar golaha wakiiladu wuxuu leeyahay soo jeedin wuxuu leeyahay qiimayn wuxuu soo mas-uuliyadanoga ka saaran tahay oo sida xisaab xidhka mas-uuliyad uga saaran tahay ayaa mas-uuliyadda uga saaran tahay mushaarka shaqaalaha iyo xuquuqda shaqaalaha waxaan maanta soo jeedinayaa mas-uuliyiinta ku yimaada digreetada madaxweynuhu waa shaqaale ku meel gaadha waxaan idiin soo jeedinayaa shaqaalaha barmanka ee xafiiska hantidhowrka qaranka in mushaharkooda iyo xuquuqdooda iyo gaadiidkooda intaba waajib badan ka saaray anugu aan ka baxa halkaas ku soo jooji dhinaca soo jeedinta iyo isku habayntuba waa aniga oo ah mister ayuubi dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waad mahadsantihiin